hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco lixda bisha maarj sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa shantii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimona waxaa ka mid ah wiil dhallinyaraa oo magaalada muqdisho ka hirgeliya adeega dhinaca internetka ah oo ay dadku ku kala iibsan karaan hantida maguurtada ah howsha si online a u shaqeynaa website baan leenaha somali deals com waxaan kaloo leenahay facebook account oo somali deals ah waxaan soo dhignaa guriyaasha aan hayno iyo dhulalka aan hayno oo beeca ah qofkii macaamiila marka mise facebook mise websiteku nagala soo xiriiraa dhulkii ayaan geynaa kabacdiina wixii gaditaan iyo beeca ay dhacaan waxaad sidoo kale maqli doontaan xaaladda dhallinyarada ka shaqeeya soo saarista cusbada ee gobolka awdal dabcan intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin
ujeedada qalad ku jirin haddaan ruuxu qaybsamayn qalbigu laga doora karin
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qareenkii hore ee madaxweynaha maraykanka donald trump michael cowen ayaa maanta u soo laabanaya koongareeska isagoo warbixin siinaya guddi hoosaadka sirdoonka ee koongareeska oo ka mida dhowr guddi oo ay hogaaminayaan dimuquraadiga kuwaasoo toddobaadkan bilaabay baaritaano cusub oo lagu sameynayo maamulka trump cowen ayaa saddex jeer tegay aqalka koongareeska toddobaadkii dhowaa isagoo la hadlay guddiyada sirdoonka ee labada gole ee koongareeska iyo kulan albaabadu ay u xirnaayeen iyo weliba kulankii kale ee su-aalaha lagu weydiinayay kaasi oo trump uu ugu yeeray nin qaa'in ah oo amar ku siiyey isagu inuu daboolo xiriirka kala dhexeeya laba dumara iyo weliba xiriirkiisii ganacsi ee ruushka madaxda labada guddi hoosaad ee koongareeska u qaabilsan sirdoonkiiyo arrimaha dibadda ayaa sameeyey dalab wadajir ah oo ay shalay aqalka cad kaga codsadeen diiwaankii xiriir walba oo uu trump la yeeshay madaxweynaha ruushka valadimir putin iyagoo muujiye walaaca ay ka qabaan eedaha sheegaya in trump uu ka shaqeeyey inuu qariyo faahfaahinta wadahadaladaasi
hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in boqolaal carruura oo da-doodu ay ka yar tahay afar iyo toban san oo la isugu daray xariq iyo ciqaaba islamarkaana ay tallaabadaasi u geysteen mas-uuliyiinta kurdida iyo ciraaqiyiinta iyagoo dhallinyaradaasi ama carruurtaasi ku eedeeyey inay ka mid yihiin kooxda daacish waxaanay warbixintu sheegtay in dhammaadkii sannadkii laba kun iyo siddeed iyo toban ay maamulada heer gobol ee ciraaqiyiinta iyo kurdiyiintu ay gacanta ku hayiyeen carruur dhan kun iyo shan boqol oo ay kooxdaasi ku eedeeyeen ay ka mid yihiin waxaanay hay-addu sheegtay in bishii noofembar ee sannadkaasi laba kun iyo siddeed iyo toban ay la kulantay islamarkaana wareysatay sagaal iyo labaatan carruur oo isugu jira kuwa hadda xidhan iyo weliba kuwo hore u xidhnaa kuwaasoo da-dooda ay u dhexayso afar iyo toban ilaa iyo siddeed iyo toban sanno
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington magaalada muqdisho wiil dhallinyaro ah oo dhowaan uun ka qalinjabiyey jaamacadda ayaa sameeyey hanaankii ugu horreeyey ee dhinaca onlineka ah ama internetka oo ay dadka ku kala iibsadan karaan hantida maguurtada ah sida guryaha iyo weliba dhismayaasha ay ka dhisan yihiin iyo boosaska bannaan shaqadan ayaa ah shaqada ay qabtaan dadka loo yaqaana dalaaleynta wariyaha muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa arrintan ka wareystay ismaaciil maxamed fuje oo madax ka ah shirkadda somali delis howsha si online a u shaqeynaa website baan leenaha somali deals com waxaan kaloo leenahay facebook account oo somali deals ah waxaan soo dhignaa guriyaasha aan hayno iyo dhulalka aan hayno oo beeca ah oo suuqa dadka ee daneynaya markaas websiteka qofkii macaamiila marka mise facebook mise websiteku nagala soo xiriiraa dhulkii ayaan geynaa kabacdiina wixii gaditaan iyo biyo- iyo beeca ay dhacaan waa shaqo abuur aada samayseen dabcan aniga hadda kula hadlaa jaamacadda semesterkana dhameeyey waxaan ku fikirnay maadaama wadankii xaalad adag iska marayo shaqooyinka ay yaryihiin inaan maskaxda la shiilo oo lala imaado fikrado cusub oo u fududeynaysa dadka inay hantidooda geeyaan oo loo suuq geeyo kuway beec raadinayan isku xirto daruufaha wax lagu bartay iyo shaqo la-aantaa sabab u ah in eh, fikir badan uu yimaado marka noloshiina wax ma ka bedesho howshan oo niyad ma leedihiin hadda dabcan rajadeenu zaaida u fiican tahay rajadeenu zaaida u fiican tahay waana faraxsanaha alxamdulilah waxaa umaleynaya maanta magaalada averageka lacagta lagu shaqeeyo waa laba boqol saddex boqol oo doolar waay haddii laakiin shaqo abuure iyo fikrada hal abuurnimo ah sidan oo kale la sameeyo oo qofka dhalinyarada ah wax yar un la riixo wax fiican baa ka dhalan kara aragtidan dhallinyaro intee la eg baa ku- ah waddo howsha kula qabato Ah, dhowr dhalinyaro ayaa igala shaqeyso oo shirkada igala shaqeyso dabcan waxay igala shaqeeyaan xagga online-ka ah inay ii sheergareeyaan facebooka inay website-ka ii sheergareeyaan inay macaamiisha ay sii faafiyaan si ay u gaarto dhulalka iyo guryaasha beeca dadka dibadda jooga xataa badanaa macaamiishan waxay u badiyeen dadka dibadda jooga oo daneyna in guryihii ee dhulka ee soomaaliya kulahayn iska gadaan mise inay dalka inuu kusoo laabto waa gurigii guri fiican mise dhul fiican oo ciddii uu soo dejiyay rabaan dadkaasa badanaa waxay yihiinba suuqa ka shaqeyn Waan gartay. marka see ku heshaan dhulalka Eh, markaa dhul suuq geynaysoo leedahay booska ku yaala meel hebel waa iib waa beec lacagtaasaa lagu rabaa sideed kuu suura gashaa Eh, dabcan laweji waa ku shaqeynaa dalaaley badan oo magaalada muqdisho ka shaqeysa ayaan xafiiskeena ku kulansiina waxaan dhahnay website aan ii heynaa facebook aan ii sheegnaa wixiina online aan ku suuq geynana siiya marka dabcan ayakaa dhulalka noo dhiibaan si kalena waa la sameeya dad badan oo macaamiil ah oo ayaka dhulalka leh guriyaasha leh ayaa noo- nala soo xiriiraan guriyaashii wayna geeyaan waa sawirnaa markaan sawirno isagoo- sawiradee website-kii facebookgeena sidaasna waa- waa waa ku suuq geynaa marka shaqada waxaa qaban jiray dulaalo eh, xaafadaha ka shaqeeya qaab waxay ahaayeen maaragtay aan aan aada u abaabuleen oo tusaale ahaan eh, facebook iyo alle- marka sh- ma ayageeda kusoo biiray mase shaqadoodii baad haysaan Eh, dabcan shaqadooda waa he- waa la hayaa ayakiina waa nagu soo biireen waa waa la kulanaa waa ka dhaadhicinaa barnaamijkeenu wuxuu yahay waxaan u sheegnaa dhulkan aa haysid meeqaa haysa wuxuu ku dhaha dalaalka kasoo qaad lix bilooda dhulkan haya waxaa dhihi karaa muddo bil gudahooda dhulkan waxaan gaarsiin karnaa inuu jiro dad ka badan laba boqol saddex boqoloo kun oo soomaaliya oo dunidao dhan ku nool meeshaas ka soo baxa marka fursadaas markay arkaan badana weybana la shaqeeyaanba ugu dambeyntii waxaa muhiimka ah inay bee waxaanay badeecadan inay gadmato badeecadda inay gadmato haddii u baahan in liskaashada u baahanta annaka dhallinyaraanu nahnay aaladan online-keenu ku shaqeyna ayakii dadkii odayaashii ahaa waaye oo naga nooga nooga badan nooga xariifsanaa xagga dhulka marka labadiina waa isku baahannaha cabdi shakuur laakiin magaaladu waa qaali guryihii kiradoodii lama degi karo dhulkii si lamida Eh, kireynta guryahoo kale waxaa la yidhahdaa adinka sabab waa inaad qaaliyeyseen oo waxaad u dhaqaysaan kiraystaha iyo laga kiraystaha lacag xoog badanna waa sheegtaan horumarinta bilahana waa sheegtaan miyaadan culays ku ahaynin maya uma malaynayo qofka ugu dambeeya oo go-aanka leh waxaa waaye qofka guriga leh qofka hantida leh asaa wuxuu dhaha bee hebel laakiin waxaad u sheegaysaan inaad haysaan dad lacag haysto shan bil shubanaya lacag ma aniga anaka ka soomaali dheelis ahaan ma qofka uma hadalno macaamiilka qofka macaamiilka ah waxa uu rabo uu noo sheego ay sameynaa dabcan waxaa dhacda xataa fursado badan oo ah in dhulal noola keena iyo guryaal noola keena oo qiimahooda zaa'id u badan inaan kala talino dadka hantiilayaasha aan dhahno beecan beec kulul waaye beec culays ah waaye suuq inaan lagu helin aan dhici karto beeca meeshan aa ka dejino waan gartay lacagaa laga sameeyey eh, kireynta guryaha intaan ogahay Eh, marka qof dulaal uu guri kuu keeno lacagta guriga aada ku degtay lacagaan ka yarayna marka agdhow ayuu ku weydiina uu leeyahay waa waa waa kii- waa- waa dulaalkeygii marka lacagaas waa lacaga xoogla soo maha
dabcan waxaa jirta eh, wax kasta qiimay leeyihiin laakiin anaka ka soomaali dheelis ahaan waxaan ku dadaalnaa oo hadafkeena kuwaad waxay tahay in horta wixii la kala gato in gurigii la ijaarto in dhulkii la gato taasaa waxay tahay hadafkeena kuwaad marka maadaama aan suuqana ku cusubnahay niman dhallinyarana aan ahnay waxaan isku daynaa markaas inaan isxakameeno oo beec fudud oo jaban aan macaamiisha u bandhigno saa usoo jiidano oo oo tartana ku jirtaan dabcan tartana ku jirnaa midda kale dalaalkan oo xaafadda joogay annaka maadaama niman dhallinyaro aan nahnay dadku way nooga kalsoon yihiin dadku way noo furfuran yihiin waxayna marka hadafkeena tahay qofkan maanta hadaa guri ka ijaarta beri inuu dhulka hagato haddaa qofkan uu maanta kaala kulmo culays tiro badan leh mar dambe makuu soo laabana marka maadaama aa brand name aan dhisana oonan ahayn dad oo ah maanta bis idhaafsi ahayn oo magac rabo sii waaro inuu jiro waxaan markaas ku dina customer serviceka iyo qofkan in la qanciyo inay hadaf koowaad ay noqoto aysan hadaf koowaad noqonin lacag in la sameeyo ismaaciil maxamed fuje oo madax ka ah shirkadda somali deals oo iibisa guryaha iyo boosaska bannaan magaalada muqdisho wuxuu u waramayey waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle haye shirwac falastiina markana waxaynu ku wada nasan doonnaa adiga iyo aniga iyo dhegaystayaashuba codadka fanaaniinta yurub kenya iyo weliba cabdaani xaashi
adaan qayr ka hablahaa qoysya reer kula dhiso quruxda aad leedahiyo dadnima rabbi kahama qadin yurubey yurube qaalidii haween adaan qayr ka hablahaa qoysya reer kula dhiso quruxda aad leedahiyo dadnima rabbi kaama qadin qabkiyo qabkiyo dooqhayga iyo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qalceemeyo qaybsami karaa qalbigu mugiisu hadduu qof yahay miyo laba qaadaya la mugiisu hadduu qof yahay miyo laba qaadaya qabkiyo qabkiyo dookhayga iyo hankayguna kuma qawadin adun baan kugu qalceemiyo qaybsami karaa la qalbigu mugiisu hadduu qof yahay miyo laba qaadaya la mugiisu hadduu qof yahay miyo laba qaadaya
rabbiga qaadira yaqaan wuxuu urqarinaye waxaad afka qadidbu caqligu qiimaynaya haddaad qowlkaadi tidhi rabbiga rabbiga qaadira yaqaan wuxuu urqarinaye waxaad afka qadidbu caqligu qiimaynaya haddaan qowlkaadi tidhi qalooc qalooc la daboolay iyo ujeeddaadan qalad ku jirin haddaan ruuxu qaybsamayn qalbigu laba doora gelin maxay maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan qalooc qalooc la daboolay iyo ujeedadan qalad ku jirin haddaan ruuxu qaybsamayn qalbigu laba doora gelin maxay maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan
qabyada qabyada nolosha ahoo dhulka boqor maarays leehiyo waxaa jira meel qallalan dadkana ruux qaniya iyo darweeyaan quud hele qabyada qabyada nolosha ahoo dhulka kaba qormaarayslihiyo waxaa jira meel qallalan dadka ruux qaniya iyo darweeyaan quud hele qorshaha qorshaha agur waa midee midii quudhahayd haween rag waan haananu qabinin ninkii laba qaybu helay calafka calafee behen qoriyo iyada qadarta oda calafee behen qoriyo dirubay qadarta odaa qorshaha qorshaha gur waa midee midii quudhahayd haween rag waan haananu qabinen ninkii laba qaybu helay lacalafka calafee behen qoriyo iyada qadarta odaa laa calaf ee behen qoriyo yobe qadarta odaa
qastiga qastiga waa mahda iyo tusaalahan qarada weyn qisada waan kula arko wanaagii qursato waxaan naftu qaadan karin qastiga qastiga maamahda iyo tusaalahan qarada weyn qisada waan kula arko wanaagii qursato waxaan naftu qaadan karin
waagaag dhegeystayaal waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen codadkaasi fanaaniinta cabdihaani xaashi iyo weliba yurubgenyo waxaad weli nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhallinyaro badan ayaa ka shaqeeya soo saarista cusbada ama milixda lagu diyaariyo deegaanka toqoshi ee hoos yimaada magaalada saylac ee gobolka awdal haddaba fursadaha iyo caqabadaha dhallinyaradan ayaa wariyahayaga boorama haashim sheekh cumar goodu ka waraystay cabdilaahi cali ismaaciil oo ka mid a dhallinyarada cusbada soo saarta dhallinyarta tiradoodu aad bay u badan tahay ilaa maxaan ku dhahdaa ilaa shan boqoloo dhallinyaro ka shaqaystaan oo noloshooda ku kaban tahay sidii ay magaranaysaa dowladdii hore u duntay wax maalgelinoo laga qabtay ma jirto milixda marka la soo saarayo waxaa la ogyahay in si lagu soo saaro ee, sidii dhaqankii hore tamarta ku baxda ee dhallinyartaa kaga baxda intay leegtahay wallaahi tamartu dhibaato badan baa kaga baxda Een, haddii iminka ay heli lahaayeen wax kale magaranaysaa een, casriya oo maalgelin loo sameeyo way ka nasan lahaayeen milix een, magaranaysaa badanna way soo saari lahayen iyadoo xoog fara badani ka galo ayaana haddana milix badan iminka soo saarin tayo badan laakiin hadday maalgelin helaan waxay soo saari lahaayeen tayo fara badan qalabka ay ku qodaan milixda ee ay wax soo saarka ku sameeyaan waa noocma qalabka iminka ay ku qodaan waxa weeyaan majarafadihii u- ugu horreeyey dee lagu shaqaynayay waxaad tilmaantay in meesha maalgelin u baahan tahay maalgelinna ay ugu dambaysay burburkii dowladdii hore ee soomaaliya wakhtiyadaa hore sidee loo maalgelin jiray baad maqashay adigu maadaama aanad ahayn dhallinyartii wakhtigaa soo gaadhay wakhtiyadaa hore waxaa loo maalgelin jiray een, milix een, waddanka dibadda kaga iman jirtay may jirin milixyo kaloo soo degaa may jirin milixda waddanka ayaa la- een, garanaysaa dowladdu waxay u samaysay iskaashatooyin waa la maalgelin jiray marka la maalgeliyay wax soo saarkaasina waxaa loo samayn jiray meel la geeyo dowladda magaranaysaa ayaa dee horumar u samayn jirtay iminka wixii waxba kama jiraan waddada xitaa laga galaay way burbursan tahay hadduu roobdoo iminka gaadhigu ma geli karo waxaana noloshooda ku kaban tahay ilaa shan boqol oo qoys oo magaalada degan toqoshi la yidhaahdo magaalada gebi ahaanteeda noloshooda madaxdaasi ku kaban tahay markaa wax cid aleale cid caawiso weli xaggaa ka caawisana ma jirto
iskaashato maana lahayn waxaan maqalay in iskaashata ay jirto ay leeyihiin dhallinyaradaasi soo saarta milixda ee ku nool deegaankaasi toqoshi ee ka tirsan degmada seylac way jirtaa iskaashada laakiin dadku maaha dad ma garanaysaa dad muruqmaala wey dadku markay muruqmaal yihiinna ma awoodi karaan inay hargeyso tagaan oy ma garanaysaa dadka ma garanaysaa dee wax kaalmeeya u tagaan oy soo caawisaan inay boorama yimaadaan ma awoodi karaan markuu ninku muruqmaal yahay waa maalin dagaalba ku duriraya marka iskaashata way leeyihin laakiin waa fadhiid ma soo dhaafto tuqush
waxyaabaha in laga caawiyo ay u baahan yihiin dhallinyaradaasi soo saara milixda ee ku nool deegaankaasi toqoshi ee ka tirsan degmada seylac ee ay u baahan yihiin maxaa ka mid a waxay u baahan yihiin in laga caawiyo maalgelinta in laga caawiyo gaadiid in loo sameeyo in maxaan ku dhahdaay haddii garanaysaa dee awoodooda la helo shirkad milixda iibsata iyadu oo dadkana ka sii iibisa la sameeyo la maalgeliyo walbank sida walbank oo kale u maalgeliyo wax shirkad milixda iibsata bakhaaray leedahay dowladdii siyaad barre la dhisay oo bakhaaradaa dhigata kiishas ku gurata iyadu iibsata dadkana iyadu kasii iibsata bulshada dadka degaanka ee milixa soo saarana iyagu maalgeliyo wax ka iibsatade saasay u baahantay miyay u baahan yihiin in laga caawiyo dhinaca wadada loo gelayo tuulada amase meelaha ceelashu ay ka qodan yihiin miyay u baahan yihiin qalab maxay kale ay u baahan yihiin aad wadooyinku aad gebiga haanba way u baahan yihin wadooyinku aad bay ugu xun yihin wadooyinka kiishka waxaa lagu soo qaadaa een, xamaal baa dhibaatada ugu badan haystaa waa xamaal kiishka waxaa lagu soo qaadaa shan kun saddex iyo labaatan kun la siinayo shan kun oo shilin baa lagu soo qaadaa afar kun ceelkan lagaga soo saaraa marka dhibaatada ugu badan waa xamaal marka waxay u baahan yihin wadooyin in loo sameeyo qalab gaadiid in loo keeno ma garanaysaa dee ay ku adeegtaan oo maxaan ku dhahay ay kaga soo gurtaan meesha ay bakhaarada kusoo dhigtaan intay ka maraysaa qiimaha imiga milixdu deegaankaasi toqoshi afar iyo labaatan kun oo shilin bay ka maraysaa qiimaha gaadhiga lagu saaro maca cashuurta dowladda hoose marka lagu daro sidee suuq ay u leedahay milixdaasi markaas wallaahi suuq waxay u leedahay suuqeedu eh, ma sii badna Een, waa milixda dee soo- waxay tagtaa un een, maxaan ku dhahay inta deegaanka somalilan wadamo kale oo loo dhoofiyaa ma jirto sida etoobiya oo kale dowladdu way ka gaabisay in iyo ama garanaysaa inay dee dhoo- bahasha dhoofiso oo wadamadan jaarkeena ee boqolka milyan ku nool yihiin ay u soo xidhaan dadka geeyaan horumar u sameeyaan way ka gaabisay milixda laga soo saaro deegaankaasi toqoshi dadku aad bay u ammaanaan oo way jecel yihiin maxaas leedahay way ku jecel yihiin deegaankaasi toqoshi milixda laga soo saarayo ee ay kaga duwan tahay milixyada kale ee waddanka laga soo saaro waxay leedahay milixdaasi macdan ayodhiinta laydhaa macdantaasoo naajaraala mid lagu daray maaha waa mid ilaahiyana marka u- geeskan afrika milixda ugu dhadhanka fiican la wey ee wax kasta oo lagu daro ee magaranaysaa sida sharaabyada wax kasta lagu dari karaa madaxyada kale ee nagu xeeran iyadaa ka wada fiican kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cali ismaaciil oo ka mida dhallinyarada cusbada soo saara wuxuu u waramayay waryaheena boorama haashim good markana waa ciyaarihii maxamuud mascade iyo nuur xasan nuur
ciyaar cajiib ahayd oo xaalabeenkii xalay ahayd dacdii oo raacsan horyaalka amaba ciyaaraha champions leaga nuurow haddaynu ku bilowno waxaa la sheegay taariikh waxaa la yidhi kun iyo koob iyo toban maalmood kadib ayaa kooxda real madrid ee caanka ahayd ee, laga reebay laga reebay tartankii tartankii champions league yurub waa sidaas eh, ciyaartaasi waxa ay ka dhacday guriga real madrid eh, sida aad sheegtana kun iyo koob iyo toban maalmood ayay ahayd horyaalka yurub marka eh, hadda kadibna ma noqon doonto oo tartankii ayay ka hartay weliba wareega lix iyo tobanka ayaa loogaga reebay waxaana ka reebtay kooxda ix ee dalka holland oo afar gool iyo gool maaragtay ku garaacday waxay noqotay markii ugu horreysay taariikhda oo real madrid eh, tartankan yurub eh, goolal intaas le ee gurigooda loogaga badiyo Een, uh, waxaa sidoo kale ay ahayd markii ugu horreysay muddo saddex iyo toban sano ah oo ay real madrid ay dhaafi weydo wareega lix iyo tobanka oo ay tartankaa sidaas kaga hartay marka eh, aad ayaa maaragtay loo magac dilay real oo si weyn ayaa loogaga wanaagsanaa goolasha laga dhalayna dabcan waxay ahaayeen goolal aad u qurux badan Een, waxaana xusid mudnaa eh, duushaan eh, ninka la yidhaahdo tajic oo u dhashay dalka serbiya oo laba goolna baasay midna dhaliy marka eh, real madrid eh, muddo lix maalmood gudahood marka laga soo tago een, guuldarrada xala qabsatay lix maalmood gudahood ayaa waxay kaga hareen tartankii yurub koobka dalarey Een, horyaalka spainna kaalinta saddexaad ayay ku jiraan laba iyo toban dhibcood ayay ka hooseeyaan kooxda barcelona Eh, laba jeer barcelona ayaa isla gurigeeda kaga badisay afarta maalmood ee lasoo dhaafay marka masiibo maaragtay aanan yarayn ayaa ku dhacday ayaa ku habsatay marka eh, tiradan la sheegaya leeyahay kun iyo koob iyo toban maalmood imise u- u dhigantaa Eh, haddaynu u wa- bedelno sannada iyo bilo iyo maalmood waa laba sano eh, sagaal bilood iyo shan maalmood marka ayay horyaal ahaayeen ayay horyaal ahaayeen saddex sano isku xigta saddexda Waan sano oo garanayaa sadaf ayaga ciyaarihii- ahaa eh, horyaalka yurub waana kooxda ugu hanashada badan ee taariikhda horyaalkan tartanka yurub saddex iyo toban jeer ayay qaadeen kooxda kusoo xigta ee ac milan toddoba jeer ayay qaadeen marka farqiga u dhexeeya waad garan kartaa in ay aad caan uga ahayd tartankan waan gartay marka maxaa laga fili karaa oo xilliga soo socda dabcan waxaa moodaa in waayihii real uu soo dhammaaday ee ciyaartooyda caanka ahayd ee ninkii ronaldo ahana waa la tabay marka waxay u badan tahay in dhiig cusub ay maaragta kooxda lagu mudo oo ciyaartooy cusub dami jadiid aad iyo aad waa garta la keeno marka eh, tababarahan waa loo yaabaa dhowr ciyaaryahanna waxaa laleeyahay waxaa laga yaabaa inay ka tagaan sida benzema iyo ninkii Gareth laacibka Bale adduunka ahaa ee maaragtay u dhashay Modric.
croatia modric iyo marka real waayaheedii waxaad moodaa inuu sidaasi uu kusoo gaba gaboobay ciyaar kale tottenham waxay ka badisay brushia dortmund eh, sida ay ugu gudubtay wareega xiga caawana waxaa dhici doona laba kulan manchester united waxay la dheeli doontaa b s g lugti hore gurigeeda loogaga badiyey eh, caawana waa loo yaabaa eh, ciyaar kale waxay dhex mari doontaa en, eh, kooxaha kale ee iyana eh, caawa ciyaari doono oo oo kale ah en, garal ahaada waa Porto iyo Roma Eh, lugtii hore Roma laba gool iyo gool ayay kusoo badisay oo magaalada Roma Een, caawna lama oga sada sida ay noqon doonto Eh, marka tartanka Yurub isku aadkiisana waxa uu dhici doonaa 15 bishan waa wareegiisa sideeda Eh, hadda waxaa la ciyaarayaa wareeg 16 waan gartay Eh, halkaasaan ku joojinaa ciyaarihii
waxaanay ciyaarahaasi dhegaystayaal inala socodsiinayey nuur bukhaari iyo weliba maxamed cabdi xasan sandheere markana aynu duba jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxa aynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka dayaxda nolosha
adduunyadu waa ceshiyo caawiya maalmaan badnayn cimrigu waa kooban yahay calabkuna aa mid qorda adduunyadu waa ceshiyo caawiya maalmaan badnayn cimrigu waa kooban yahay calabkuna aa mid qorda waxaan cabbiraa rajada rajada cadceeddu markay dhacdo ciduhu ay wada hurudaan alla hurudaan waxaan fadhiyaa cidlada waxaan cabbiraa rajada rajada cadceeddu markay dhacdo ciduhu ay wada hurdaan alla hurdaan waxaan fadhiyaa cidlada calooshu waxbay i tubtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta erkaa aan sara eegaya calooshu waxbay i tubtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta erkaa aan sara eegaya
heestaasina waxay gebagabo u ahayd idaacaddeenii duurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo farsamadii jimi faariga nabadgelyo
cidlaan wehel moodaya aanan biyo moodaya cishaan duhur moodaya caddaan guduum odaya cidlaan wehel moodaya aanan biyo moodaya cishaan duhur moodaya caddaan guduum odaya cabashadu keed miya miyaa ceeryaamadu roob miyaa colaadu heshiis miyaa alla miyaa caqligu waa isdiidayahay cabashadu keed miyaa miyaa ceeryaamadu roob miyaa colaadu heshiis miyaa alla miyaa